madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed ayaa isagu haddaba shirkii wadatashiga ee nairobi ku soo afjarmay ku tilmaamay mid ay wataan dalal shisheeye oo doonaya in soomaaliya gumaysi la geliyo cabdulaahi yuusuf waxa uu sidoo kale cambaareeyey ergooyinka soomaalida ah ee shirkaasi ka qayb galay madaxweynihii hore cabdulaahi yuusuf waxa uu caddeeyey in sida keliya ee soomaaliya xal lagu gaari karo uu yahay shirweyne ay soomaalidu maamusho oo lagu qabto gudaha soomaaliya cabdicasiis xuseen cismaan ayaa khadka taleefonka ee magaalada sanca ee dalka yemen kula xiriiray madaxweynihii hore cabdulaahi yuusuf waxaanu ugu horreyn weydiiyey bal fikirkiisa shirkii qaramada midoobay ay qabanqaabisay ee shalay lagu soo afjaray magaalada nairobi bismillaahi raxmaani raxiim shirkii aada ii sheegtay adeer oo lagu qabtay nairobi wax kale maaha wixii anigu aan shaqada uga tegay oo kale weeye soomaali waa dhalifiin laga dhigtay weligeed gobonnimo arag baa la raba aniga ra'yigayga weeye horta dhegeyso soomaalida dan ma aha anigu waxay ila tahay dadaan soomaali inay xornimo iyo dowladnimo iyo magaciisi iyo heshe aan doonayin baa waxaanoo dhan ka dambeeyo waa tii anigu aan shaqada kaga tego oo kale anigu ma waafaqsanay sheekh sheekh xas shariif xasan iyo xildhibaanadii raacayay hadduu baarlamaanku dirsaday oo wafti baarlamaanku dirsaday yihiin haddee waa tegi karaan wixi ay wax ka soo go-aamiyeenna waa inay ku soo celiyaan baarlamaanka baarlamaanku wuxuu gaaranayaa madaxweynuhu waa inuu saxiixaa haddii sidaa la yeeli waayo haddee soomaali waxaa la rabaa inay weligeed sidaa ku jirto ayan crisis ka bixin isafgarawaa ka bixin wax daranaya halays dila iyo qabyaalad ka bixin civil war ka bixin qarannimadii iyo midnimadii iyo xasiloonadii soomaaliyana wax walba ka qiimo badan ayagoo waxa qiimo ugu fadhiyaana waa taa taa waxaan ahayn dawladdii loo dhiso oo haatan dawladdan lix bilood bay jirtaa lix bilood haddana waa dadkii wada mutacalimiinta ahaa oo diyaasbarada ka yimid oo waxyaqiimeeye haddii iyadii yacni sidii durufkii silaaba isaga tuurayo anugu soomaali wax lala dalcay waa u jeedaa laakiin intii aan garan baan garantiinaya soomaali ay tashada waa tahay marka kala qaybin baad sheegtay mudane haddii aan ku weydiiyo yaad u malaynaysaa markaa soomaalida inuu kala qaybinayo shirkan ergeyga qaramada midoobey baa soo qabanqaabiyey ma isagaad farta ku fiiqaysaa isaga horta isma naqaan laakiin isaga maaha isaga amar la siinayo weeye yaa bixinayaa markaa markaa ya marka waxaa bixinaya ciddii soomaaliya u qabta inay trasship ku jirto united nationska hoos tagto intifaacti wax jirana ma aha maxaa yeelay officially wax maaragtay la ogyahay maaha haddee haddii la rabo in loola dhaqmo sidii waddan trasship ku jira oo qaramada midoobay ama dawlad kale magaciisii hoos taga aniga waxay ila tahay waa bareer cad soomaali inay weligeed si waxay hadda ku jirta ka bixin heshiin qarannimadeeda iyo waddannimadeeda la soo noqon waa tahay waa tahay mudane dowladda jabuuti shirkan iyadu way diiday marka dowladaha deriska markaan jabuuti ka reebno yaad carabaabi lahayd ood is odhan lahayd soomaaliya way kala qaybinayaan oo oo xal u helid la-aanta arrimaha soomaaliya way ka mas-uuliyiin adeer anigu qof iyo dowlad midna ka hadlimayo laakiin waan ogahay waayo wixi aan shaqada kaga tegay weeye waxa socdaa dabadhilif inla iga dhigtaa dabcadna waa diiday haatan qaar dabadhilifiyada la rabaa in la samaysto adba waa garan kartaa cidda samaysanaysa cidda waxaa yeelaysa waa tahay dowladda kumeel gaarku shirkan way qaadacday markaan eegno mowqifkaasi adagay qaateen ma kula tahay adiga inay ku saxsanaayeen mise waxay ayd inay ka qayb galaan aniga waxayla tahay sax bay ahaayeen maxaa yeelay shirka soomaaliya lagu qodan karay waxaa lagu qodan karay meel runtii dhexdhexaada laakiin meel soomaali lagu lugooynayo shirka la geeya maahay mudane shirkani wuxuu sii kala fogeynayaa sidaan la soconno muran iyo hardan siyaasadeed oo ka dhexeeya labada shariif waa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxay kula tahay adiga ka cabdulaahi yuusuf ahaan murankan siyaasadeed iyo khilaafkan labada shariif ka dhexeeya wuxuu ku salaysan yahay horta anigu remasga gooni saaxiib ulama ahayd mina gooni ulama dirirsani laakiin waxaan qabaa keligood qaybin mahayee baarlamaankii jibuuti lagu soo dhisay waagii markaan shaqada ka tegin laftigiisi baa la qaybiyey maxaa yeelay intii badnayd ma tegin waxaa haray waxa weeye waa guruub yar guruub yar iyo sheekh shariif haddii ay waxaan leeyahay shariif xasan hadday maandays ka haysan baarlamaanka oo ay tageen go-aankay soo gaaraan dastuur ahaan marka la eego axdiga kumeel gaarka horta anigu ma garan karo anigu inuu sax yahay ma qabo waxaan sharci waafaqsanayna dawlada iyo iyo shacab laguma maamulo iyo ummad midna marka waxaad leedahay guddoomiye shariif waa uu ku khaldanyay shirkan inuu ka qayb galo muranka iyo siyaasadda isaga madaxweynaha kala kala dhexeeyana markay noqoto sharci ahaan isagu uu ku khaldanyay aad leedahay dhegeyso aniga shariif wuxuu yahay nin ila badiyaa ma jirana iga horay ma jiro laakiin intaa ina dhaafsiya mar rabe ee waxbaa laga ballan qaaday wixiibaa u cad wax shaksi ah oo darsunaala buu doonayaa ee soomaali waxba u qaban mahay waa tahay warar kala duwan baa dabcan soo baxaya mudane haddii aan is arrintaa kaa weydiiyo oo ku saabsan in malaha guddoomiye shariif xilligan uu taageero fiican ka helayo iyo ballanqaad dowladda etoobiya oo la carabaabayo ma kula tahay wararkaasi suuqana way ku jiraan inay wax ka jiraan adeer magaca inaan sheegaan diidaya anigu waxa socda iyo cidda wada waa ogahay shariif hadduu madaxnimo isleeyahay waa olaysaa hadduu madax noqdo anigu awal sharaf baan ku jooga way iska aamusnaayo waxaan kuu sheegayaa soomaali iyo aniguba waxay nala tahay baan yeelaynaa markaa haddee ciddii waxaan samaysay baa markaa mas-uuliyadda qaadaysa wa waa tahay n markaad xilligaagii mudane eegto weliba wakhtigii kuugu dambeeyey talada haysay iyo murankii siyaasadeed adig iyo ra-iisul wasaarehaagii iyo xilligan markaad isbarbar dhigto ma kula tahay in maalmuhu isku eeg yihiin sida dad badan haatan ay hadal hayaan waaba ku ilimi shaqada markaan ka tegayay wixii dhacayay weeye continuationkoodii weeye waxa haasan socdaa dawlad baad tihiin baarlamaan baad leedihiin dastuur baad leedihiin waxaad leedihiin xukuumad iyo madaxweynead leedihiin haddana waxbaanu idiin yeerinaynaaye waxaanu idiin yeerinna yeela qof dabaysanaya oo aan wadani ahayn oo wadana keliya yeeli karo waa tahay guddoomiye shariif keliya kuma eeka oo shirkan iyaguna waxaa horboodaya maamulka puntland markaan eegno fikir ahaan adigu maxay kula tahay shaksiyan markii horena madaxweynead ka soo noqotay maamulkaas adeer anigu ninkii puntland ee madaxda ka noqday markii u horreysoo lix sano madaxweyne u ahaa baan ahay reer puntland baan ahay puntland qof shaksiya oo dan wata wixii uu go-aamiyo
marka waxaad leedahay madaxweyne farola go-aankan shirkan ka qayb gala si shaksiyan bay u tahay anigu farola ladi kumaahi laakiin sidaa ninkii madaxweyne ku raadiyaa isaga eedi doonaysana waa tahay tan iyo markii aad xukunka mudane ka degtay maamulka faroole ee puntland iyo federaalkuba dabcan xiriir fiican kama dhexayn oo maamulka puntland way qawatsan yihiin federaalka markaad eegto oo kuma kalsoono xubnaha federaalka uga jira maxay kula tahay adiga xiriirkaasi puntland iyo federaalka dadka qaarkood waxay leeyihiin puntland waa la faquuqay dad kale waxay leeyihiin puntland qeybteedii qeybaan ahayn bay rabtaa adiga maxay kula tahay
anigu puntland baan ku dhashay reer puntland baan ahay laakiin soomaali weyn iyo midnimadeeda iyo jiritaankeeda iyo xorriyaddeeda iyo xasiloonadeeda iyo midnimadeeda dari ah waxaan waxaan hayna yeeli maayo anigu faroole qof ahaan lama dirirsani laakiin faroole hadduu isagu wax isaga gaar ahaan u khuseeyo ay wuxuu yihiin haddee puntland waxaan leeyahay ka fiirsada arka wixii qumadna yeela wixii ay khaladan diida ugu dambayntii haddaba xalka soomaaliya markaan eegno tala noocee ah ayaad adigu ka cabdilaahi ahaan bixin lahayd si xal kama dambaysa dalkan loogu helo adeer horta anigu soomaali oo xasiloon jeer la helo soomaali qarannimadeedii lasoo noqon kari mayso soomaali intay isu tagto oo tashato iyadoo heshiisa argagixisada horta waddankaa ka tirsi deetana markaa shir soomaali ah oo soomaali u dhab tahay oo soomaaliya gudaheeda lagu qabtay ha qabsato wixii marka ay dhistaan haddaan diido markaas adiga khayro wadana laakiin wax soomaaliya lagu lugoynayo anigu nina ku raaci maayo kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed oo isaga oo jooga magaalada sanca ee dalka yemen khadka teleefonka ee magaalada washington ugu warramayey cabdicasiis xuseen cismaan halkani waa washington